magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo caawin lahaa dadka ay saameeyeen daadadkii ka dhashay roobka dayrta iyo fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaanada golaha deegaanka jowhar iyo maamulka degmada xogayaha dowladda hoose ee jowhar maxamuud xasan bariise ayaa ka waramaya ahmiyadda kulanka waxyaabihii diiradda lagu saaray bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbialcaalamiin wsala allahuma wsalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin maanta oo taariikhda tahay sagaal iyo tobanka bisha tobnaad maalinimo axad ah waxaa noo qabsoomay kalfadhiga koowaad kulankiisa koowaad ee golaha deegaanka degmada jowhar oona shir gudoomiye gudoomiyaha golaha deegaanka oo ayna soo xaadireen dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka degmada jowhar kulankaas waxaa looga hadlay oo laysaga wareystay xaaladaha jira ee amarjansiga ee degmada sida roobabka da'aya ee laxaadka leh saamaynta ka dhalatay iyo fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle ee ku hareereysan tuulooyinka degmada jowhar saamaynta ku yeeshay goluhu waxay ka doodeen sida arrimahaasi taagan wax looga qaban lahaa runtii maxaa la yidhaahdaa wax badanna waa laisla soo qaaday wax badanna waa laisla falanqeeyey goluhuna waxay u istaageen waxay soo jeedeen in loo istaago wax ka qabashada xaaladaha emerjensiga ah in golaha aysan dad kale ku hadlaynin ee ayaga u istaagaan contributionna ay sameeyaan dan wax laga qabto dadka liito oo xaaladahaas ay saameeyeen kulankana waa sii socon doonaa maalinka uu soo xirmi doonana insha allahu tacaala waxaan samayn doonaa faahfaahin guud iyo wixii noo qabsoomay waa mahadsantiin waa markii ugu horreysay oo ay kulan isugu yimaadeen xildhibaanada golaha deegaanka jowhar tan iyo markii la doortay